أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaye ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada bakool oo galabta xukun xaduridaah ku fulisay koox jawaasiis ah oo u shaqaynayay sirdoonnada saliibiyiinta maraykanka iyo murtadiinta waxaad maqli doontaan xukunka ka soo baxay maxkamadda islaamiga ah oo faahfaahsan dhulgo lagu dhammaaday oo ka dhacay deegaan ka tirsan koonfurta waddanka itoobiya waa imisa tirada dhimashada iyo dadka la la'yahay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad caawa dhegaysan doontaan tartan loo qabtay ardayda rawdada mu'asasada alxikma faraceeda degmada tiyeglow mas-uuliyiin waxgarad iyo martisharaf kelimaad ka jeediyey ayaan soo gudbin doonnaa waxaan sidoo kale meesha ka marnayn xalqadii mawaacid ramadaaniya waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha alaandalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horeeya maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa galabta fagaare ku yaala degmada tiyeglow ee xarunta wilaayadaasi xukun xaduridaah kula fulisay shan jawaasiis ah oo u shaqaynayay sirdoonnada saliibiyiinta maraykanka iyo murtadiinta haddaba kusoo dhowaada xukunka ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada bakool
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa asxaabih waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin ujeeddu caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la horkeenay eedaysanayaasha kale ah koow aadan cabdi haylow da'diisuna ay tahay afartan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta jubbaland xogna uu ka gudbin jiray mujaahidiinta gaar ahaan agagaarka deegaammada holota xaarxaar shicib teefgarasi ilaa dabalka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane aadan cabdi haylow waxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa i qabtay ciidamada jubbaland kadibna shaqo jaajuusnimo ayaa la iisoo bandhigay iyo mushaar bilo ah waana ka aqbalay kadibna waxaa la igu daray ciidamada dharcadka ee ka howlgalo koontaroolka baarcalen ee kismaayo intaan joogay koontaroolkaas waxaan farmuuqay gabar waxaana ku baegsaday xijaabkeedii oo weynaa waxaana ku sheegay inay shabaab la shaqaynayso sidoo kale waxaan farmuuqay nin oday ah iyo wiil waxaan ku maagay sunnada oo ka muuqatay kadibna siddeed bilood oo aan joogay kontaroolkaas waxaa la igu wareejiyey dharcad qaybteeda gudaha magaalada muddo ayaan ka shaqaynayay kadibna waxaa la iisoo wareejiyey baadiyaha si aan halkaas uga keeno xogta mujaahidiinta kadib markaan soo gaaray baadiyihii waxa aan la qabtay waxaa ka mid ahaa waxaan u sahmiyey saddex weerar oo ay ku soo qaadeen meel aan ku arkay mujaahidiinta dhammaantoodana saaxiibaday ayaa ku jabay sidoo kale waxaan jaajuusay rag ganacsato ah oo kahaynayay ari ganacsi ah waxaana ku sheegay inay shabaab yihiin nimankiina waa la xeray arigana waa la dhacay muddada aan la shaqaynayay waa saddex sanno iyo bar waxaana la isoo xeray anigoo ku hoolan shaqadaasi eedaysanaha labaad axmed nuur cabdiraxmaan shire faaney loo yaqaano da'diisuna ay tahay labaatan siddeed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta jubbaland una gudban jiray xogaha mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane axmed nuur cabdiraxmaan shire waxuuna ku jawaabay sida tan taariikhdu markay ahayd bishii afaraad ayaa waxaa shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay nin ka tirsanaa murtadiinta jubbaland la yidhaahdo baari waana ka aqbalay kadib waxaan bilaabay inaan u soo gudbiyo xogta mujaahidiinta maadaama aan ahaa darawal meelna aysan ka xirnayn muddo laba bilood kadib waana isku dhacnay waana ka tegey mar labaad waxaa jaajuusnimo ii soo bandhigay ninkii aan baabuurka u waday waana ku waafaqay murtad goddoomiye ka ahaa kudhaa ayaan shaqadii la bilaabay waxaana u soo uruurin jiray macluumaadka mujaahidiinta waxaana la shaqeeyey muddo lix bilood ah mar saddexaad ayaa waxaan jaajuusnimadii la bilaabay ninkii aan gaariga wadi jiray oo lagu beddelay goddoomiyihii kudhaa asagana waxaan sii jiray wax allayaalo wixii aan arko oo xogta mujaahidiinta ah sida tiradooda goobta aan ku arkay iyo meesha ay ku wajahan yihiin intaba guud ahaan inta aan macluumaad ka gudbiyey mujaahidiinta waa labaatan iyo siddeed jeer muddada aan la shaqaynayay waa shan sano eedaysanaha saddexaad cali aadan nuur cali maykal loo yaqaano da'diisuna ay tahay konton iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirsanaa jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta jubbaland kana dambeeyey duqaymo iyo weerar ka dhacay wilaayada jubbada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cali aadan nuur wuxuuna ku jawaabay sida tan anigoo joogo tuulada janay cabdalle ayaa maalin waxaa ii yimid nin ka tirsanaa murtadiinta jubbaland oo markiisa hore aan isku deegaan ahayn intaasan raacin gaalada wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaajuusnimo oo ka dhan ah mujaahidiinta waana ka aqbalay waxaana ku heshiinay inuu lacag isiiyo bishiiba muhiimmaddaydu waxay ahayd xog uruurin iyo sahan la soo sahmiyo meelaha ay ku sugan yihiin mujaahidiinta intaas kadib waxaa bilaabay inaan dabagalo dhaqdhaqaaqa mujaahidiinta toosna aan u gudbiyo xogaha aan helay sidoo kale waxaan warbixin ka siiyey tuulada aan joogay ee birta dheer iyo tirada mujaahidiinta joogtay si guud weerarada dhulka ah ee aan la fuliyey murtadiinta jubbaland iyo bangaraaf waa toban weerar waxayna dhaawac ku gaadhsiiyeen laba gabdhood dameerana way ku dhinteen intaas kadib waxaan qortay shabakad jawaasiis ah oo ka koobneed saddex nin si aan isaga kaashano duqaymaha aan la fulinayno maraykanka guud ahaan duqaymaha aan la fuliyey maraykanka aniga iyo saaxiibaday waa shan duqeen oo ay dadna ku shahiideen kuwana ay ku dhaawacmeen muddada aan la shaqaynayeyna waa laba sano eedaysanaha afaraad faarax xuseen abiikir gacmey loo yaqaano da'diisana tahay soddon iyo laba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane faarax xuseen abiikir wuxuuna ku jawaabay sidatan waa sax in aan ka mid ahaa nabad sugidda aniga oo xamar joogo ayaan ku biiray ciidankaas waxaana ka howlgalay muqdisho muddo toddoba bilood ah kadib waxaa iwacay axmed aadan oo ahaa taliyo ku-xigeenkii nabad sugidda gobolka banaadir wau igu wargeliyey in aan diyaargaroobo si aan u aado wilaayada gedo si aan xog ugu soo gudbiyo wilaayada dhexdeeda anigoo iska dhigaayo nin towbadkeen ah si ay igu fududaato shaqadaydii jaajuusnimo waxaa la ii soo xilsaaray goobaha kala ah koow labada waddo oo soo gasho beled haawo midna waxay ka timaadaa tuulo barwaaqo midna dhanka ceel adde sidoo kale waxaa la ii soo cayimay inaan xog dhammaystiran ka keeno goobaha kala ah caracas godoondhowe iyo nawaahigeeda waxaa la ii soo xilsaaray oo kale in aan soo gudbiyo nambarada iyo goobaha ay joogaan odayaasha soo aruuriyo ilmaha macaahida markaan soo gaaray wilaayada dhexdeeda waa la i qabtay muddada aan la shaqaynayeyna waa laba sanno iyo bar waxaana qaadan jiray mishaar bil walba ah eedaysanaha shanaad sheekheey geedow aadan da'diisuna tahay labaatan shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus la shaqaynayay murtadiinta ku sugnaa baardheere intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane sheekheey geedow aadan wuxuuna ku jawaabay sidatan haa waa run in aan la shaqaynayay murtadiinta baardheere waxaa maalin maalamaha ka mid ah ku kulannay baardheere murtad lagu magacaabo maxmuud qaraabana aan nahay wuxuu ii soo bandhigay shaqo jaajuusnimo waana ka aqbalay shaqada uu ii dirayna waxay tahay in aan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta nambaradooda iyo in aan ugu soo waramo waddada xidhiirisa baardheere iyo saakow kadib waxaan bilaabay hooshii shaqooyinka aan u qabtay waxaa ka mid ahaa kow waxaan u gudbiyey nambarada shan nin oo ka tirsanaa mujaahidiinta laba waxaan u sahmiyey tuulooyin iyo magaalooyin sida kormare oo laba jeer aan u soo sahmiyey mataano wehelow bakal afgooye iyo salagle oo dhammaantooda aan sahan ku tagay qaarna way soo weerareen qaarna ma soo aadin saddex sidoo kale waxaan u gudbiyey xog ku saabsan rag ka tirsanaa mujaahidiinta iyo wax kasta oo dhaqdhaqaaq ciidan ah oo aan ku arkay waddada xidhiirisa saakow iyo baardheere muddada aan la shaqaynayeyna waa laba bilood intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah laba in lagu wada fuliyo dil xadurriddo ah almaraajic qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainnahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu ullah ilaa biixdaa halaath annafsu binnafs والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وهو كسقنا ذي قرال وبالله توفيق حدا وهالقذ قريا فلنت حدك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan dhulgo lagu dhammaaday ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan koonfurta waddanka itoobiya inta la xaqiijiyey ugu yaraan lixdan iyo afar qof oo itoobiyaan ah ayaa ku dhintay dhulgo-an oo laga soo calaamadiyey magaalo lagu magacaabo gamo oo dhacda koonfurta dalka itoobiya dhulgo-a ayaa la soo wariyey in uu ka dhashay rabab culus oo maalmihii u dambeeyey ka da-ayey gobolkaasi magaalada ay dhacdadu ka dhacday ayaa ku taal dhul buuralay ah oo weliba jilicsan marka laga soo tago dadka ku leeday dhulgo-a waxaa nolol iyo geeri lagu laayahay boqol sideed iyo labaatan kale kuwaas oo baadigoob loogu jiro dhulgo-a ayaa si weyn u saameeyey dadka xolodhaqatada iyo beeralayda ah ee ku dhaqan dhulka buuralayda ah ee dhacdadu ka dhacday
النصر في الأسماع سحرا صاملا يصوب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا
waa hagaaga dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada shan iyo tobanaad xalaqaadka mawaacid ramadaaniya oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid xuseynaan allah u naxariiste annaguna aan idin tarjunnay haddaba ku soo dhowaada xalqadaasi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
البشرى تصفو القلوب وتطول الأبدان تزكو به الصلوات في جمح الفجار ولنور وجهك تخشع الأكبار سالك سالك وفي الرجاء سفينتي وإذا ظللت فأرشدي رمضان في ظلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان جالس مع اصحابه فقال اتدرون من المفلس؟ اتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم
mar uu nebiga sala allahu calayhi wasalam uu la fadhiyey asxaabtiisa ayuu yidhi ma taqaanaan qofka uu yahay mufliska saxaabada allaha ka raali noqdee waxay yidhaahdeen muflisku agteenna waxaa loo yaqaanaa qofka aanan haysan dirham iyo diinaar toona marka dunida la joogo mufliska waxaa la leeyahay waa midka aanan haysan sabarloogada lacag dhul shahaado iyo jago toona kaasi ayaa loo yaqaanaa mufliska dunida nebiguna sala allahu calayhi wasalam isagoo doonaya in uu saxo aragtidan isla markaana uu caddeeyo cidda mufliska loo yaqaano marka aakhiro la joogo waxa uu yidhi waa qofka imaanaya aakhiro isagoo aan lahayn wax nasiib ah wuxuu la imaanayaa salaad sako laakiin dhibaatadu maxay tahay waa in uu imaanayo isagoo qofkan caayay qaatay xoolaha qof kale isla markaana uu bannaystay dhiigga dadka wuxuu nebigu inoo sheegay in xasanaadkiisa laga qaadayo maalinka qiyaamaha waxaana la siinayaa cidda uu ku xadgudbay ha samaynin wax xadgudub ah sida xan isku dir been jeesjees cay amba qadfi amba ha ahaado xadgudub jir ahaaneed sida garaacis amba dhiigdaadin iyo kuwo kale wanaagyada uu qofku ku soo sameeyey adduunka ayaa laga qaadanayaa iyadoo la arkayo dad badan oo safaf ku jira waxaana laga yaabaa in dadka qaar aysan soo istaagin dadka qaar ayaa u malaynaya in haddii ay dukadaan isla markaana ay soomaan sakadana ay bixiyaan inay noqonayaan dad badbaaday oo guulaystay maalinka qiyaamaha waxayna iska maaweelinayaan arrimo badan oo ku saabsan lamacaamilka bulshada isagoo dadka dulminaya shaqaalaha aan siinaynin kiradooda wuxuuna gumaysanayaa dadka taagta daran ee ducafada ah hase yeeshee maalinka qiyaamo ayuu imaanayaa isagoo laga qaatay xasanaadkiisa tusaale ninkii uu caayey ayaa qaadanaya xasanaadkiisa ninkii uu maalkiisa qaatay ayaa qaadanaya xasanaadkiisa sidoo kale qofkii uu dunida uu ku soo garaacay ayaa aakhiro qaadanaya xasanaadkiisa iyo waxa uu dunida ku soo shaqaystay qofka dunida jooga ee ajarka iyo xasanaadka badan ka helaya akhrinta qur-aanka sadaqada daacaadka iyo cibaadada waxaan ku shabihi karaa xaaladda qofkan suurayso haddii la idin yidhaahdo waxaa jira qof shaqeeyey laba xilli subax ilaa duhur iyo duhur ilaa maqrib laakiin marka ay dhammaato bisha ee mushaarkiisa uu qaatay uu u qaybiyo deriskiisa asxaabtiisa iyo saaxiibbadiisa maxay dadka ninkan ku dhahayaan dabacan waxay leeyihiin waa qof waalan si la mid ah ayuu qofkan u shaqaysanayaa ajar xasanaad iyo qur-aan akhris hase yeeshee imise dulmi ayaa qofkan madaxiisa saaran sidaa darteed maalinka qiyaamo dadka ayaa u soo safanaya waxayna ka qaadanayaan xasanaadkiisa ilaa ay ka dhammaato laa xawla walaa quwata ilaa billaah allaha idiin naxariistee ka digtoonaada inaad ka mid noqotaan kuwaas muflisiinta ah maalinka qiyaamo ha ku kadsoomina daacaadkiinna iyo cibaadadiinna ka digtoonaada dulmiga dadka inaad caydaan oo aad xoolahooda qaadataan oo aad ku xadgudubtaan ka digtoonaada afcaashaasi sababtoo ah maalinka qiyaamo waxay dhammaynayaan xasanaadkiinna نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا ما يحب ويرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تصفو القلوب وتطول الأبدان تزكو به الصلوات في جمح الفجار ولنور وجهك تخشع الأكرام سامي الدعاء في الرجاء سفينتي وإذا ظللت فأرشدي رمضان
عيشا وفخرا واكسري قيد التراحي والطلوع اليوم تسرى وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan tartan qiimo badan ayaa loo qabtay ardayda mu-asasada alxikma faraceeda rawdatul atfaal ee degmada jieglow ardayda oo da-dooda u dhexaysay toddobo ilaa afar sano jir ayaa ku tartamayay shanta jus ee qur-aanka kariimka iyo afar maado oo ardaydu ay ku barteen mu-asasada marka hore aan dhegaysanno qaabkii uu u dhacay tartanka ardayda iyo su-aalihii la weydiinayay سورة المدثر قوله تعالى إنه فكر وقدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه
afarkiiba ku koobi doonaan caqiidadiyo fiqihigiyo siiradiyo adkaarta inba ku bilaabana caqiidada su-aalo koowaad caqiidada jeeka koogaayt may balataa majmuucatu alif maa huwa alislaam أنا أول ما قال إلى روح خديجة شخص عن مجموعة ألف سؤال جوابتها دانيس كده هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله su-aali luedi majmuucatu alif sahm iskhalad guddoodi mankanaan insha allah su-aali koowaad oo majmuucatu alif la weydiiyey ka saabsanaa dhinaca tawxiidka jawaabtii obiyaan waa jawaab saxa waay ah su-aalo lamaad majmuucatu ba may balataa maa arkaanu kalimati tawxiid أنا مغاري لروم أيمن نور محمد مجموعة باء سؤال جوابتي عن اسكتي أركانها إثنان وهما النفي والإثبات su-aali lamaad oo luweedi majmuucatu ba sahm iskhalad guddoodi mankanaan insha allah su-aal lamaad oo ka saabsan ay tahay tawxiidka majmuucatu ba-ana la weydiiyey si saxan ku jawaaban waxaan marka guulaysan lama derje majmuucatu alif idaa dakhala almasjidu wa araada an yajlisa famaadaa yafcalu أنا مغاري لارو عبد الله مذاكري مجموعة كتر الألف سؤال جوابتي عن اسكتي يصلي ركعتين تحية المسجد majmuucada alif su-aal yaa la weydiiyey oo ka saabsan ay tahay dhinaca fikriga qaabkan ku jawaaban waa si sax aan ku jawaaban saas daraadee marka guulaysan lama dhibcood ماذا تقول عندما تلبس الثوب الجديد أنا مغاري إلى رميد محمد عبدي مجموعة أن قدر رباء اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له majmuucadu ba su-aal ka dambeeyta adkaaraadka la weydiiyey waa jawaabtay kuwen jawaab saxa waay saas daraadee marka guulaysan lama dhibcood ugu dambayntii waxaa loo qabtay ardayda xafladda lagu soo xirayay tartankaasi islamarkaana lagu abaalmarinayay ardaydii kaalmaha sare ka gashay tartankaasi waxaa munaasabadda goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada culimo nuqabo waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa goobta munaasabadda ka hadlay malaaqa beesha jilble ee wilaayada bakool malaaq ibraahim dhaaysane walaalayaal awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa mahadyaana allihii dad muslimiin anooweeli yaa mahadyaana mahadda alle bacdisha may mahadyaane walaayatu bakool alislaamiya mahadyaana inka horeeye waaligeena sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan iyo makaatibtiis shaldugan haddii haada fadeen heer gobol iyo haddii haada fadeen heer degmo unumaybu ah wal ninku dhaadhacasanayna iyo hata aragahayna asal ahaan mayba haada jartay hinshan onog shan jar ah onog madi todoba sana mooda lewal barade walaa una aaminsigna hana sahayan barnaamijku sugahay ini barnaamij maybu ahaha ee ku bedelan kooy musasadan maybu ahan inshaanti seekasuuri galaasiya in badan lahayni isweydiyaani dee walna tusi dadwin oo tartamaayo dhallinyaro ee tartamaamuse wal argaay laakiin cayaalse in yar yar oo waybu ahaa kiinkawiin maybu ahaa lijarle ee todoba jarle hadda kala hayaan adkaraati iyo qur-aankii kariimkii meel alle meeliyo loko deeranba maybu xifdisan wal ilaahay subxaana wa tacaala oo waqtigan hanin deersiyu walaalayaal mayba codsado fadaahin walaayada islaamka mayba ku codsadaya madaaristan oo kale ini ninimbadiya makaatibta shalduun oo ku codsada waaligeena aan ka horeeye maybu ah haddii oo maybu ah tarbiya tacliim haada fadhi hatiinta oo maybu ah tan dacwada haada fadhi ini madaaristii ninimbadiyo maybu ah ciyaalkii yaryaraay haani dhaxankahay hooyooyinkii maybu ah dhallinyarada oo wawiinka ah dhammaan odayaalka aawateeda ah madaaris inayna nin wada furo walbarashadii waybu ah nanin buraarajiyo taasaa codsada walaayada guudka codsada dadka kale khaasatan degmada tiyeeglow ina waxasha ummado degaasa mayba aan sheeganaha ini buraaragaano walbarasho aan buraaragaan walbarashada maybu aha may haatay tan adduun iyo aakhare la keliyibaanaan qofka ma'aalshay oo dhanba ka dhasango salafka maybu aha dadnamo min oqonsada jarna lanka haddii cilmo ilaahay iyo walba inku kasaana dadba ma arhan qashanqubka oo meelo lakaxooraw oo lakatuuraw yaa aan lama tahay salafka radwaanullaahi calayhim saas daraadiye shacabweynaha degmada tiyaglo ina waxashe mayba lanaa madaaristan halku faa'iidaysadoy walaadiyararaya argahaytaan dadka dhadhaxayntii argahaytaan walbarasho ini lahaanbura arigo lahaanka lanwalanbarana maybu aha macibaadaysado koru waalid minbahaar sameeyo koru walwalba ususuubay maybu aha walnaaqasee nagadaya saas daraadee madan shacabka mayba aan sheegay meeli walkalku kahoolinyin walaada maybu aha wal ilaahay raalanka hayna liindaroohaya magaalooyinka gaalada iyo cadowka maamulaw liindaroohaya iskoolaha imbarda iyo walaha imbarda sililay wal oo surwaale usubin isku siibi korna kadhabaatoodaw lakooyayaan mayba aan lahaayona olaada meelon isku kudirteen lankii hada diray oo miilkal andiri may baan lahaa onogii hanag wal adduunyi aakhare e hasunku guurto iyo lafta gareen hoosti oo lakabaradaw asal ahaanba ma jarto yoobaa ilaahay ka caasiyan subxaanahu wa tacaala walaad inila hanaga yaddati muslimiinta inshaagafan insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu macalin maxamed nuur oo ka mid ah waalidiinta ardayda tartanka loo qabtay ayaa sidoo kale xafladda ka hadlay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى كما هذيان الحمد لله نمعذن رمتي إلهي سبحانه وتعالى نسيي تيدي يموغ تيدي يقرسن الحمد لله إلهي لنا الحمد لله ثم ما يكلم هذيان ولايد إسلامي بكول أو اسكول سارتي ميلهي ومدو مسؤولية أنكو هايتي إن ما أرغنه أنا غيرو صغير كأه ikan wiyimid dacwada la deersiiye dhammaan maylana in alle intaygii ku jeysiti ma hadiyaan iqo maylana marka insha allah haddii afka waalidiintaana ka hadalow eed iyo eedaan faraxsanna eed iyo eedaasin kama hadiyaana eed iyo eedaasin marxabeeyaana ilaahayna hasin barakeeye muasooysooyin badan madaarisooyin badana jara madaarista oo dhan runtii maylanaa lan alla lankii ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaankaas waafajiyey ee mayba lanaaha ilaahay siin barakee sidiisu khayr badan siin ku falaan insha allah haddana may la reey soomaalida may kama maahdaase faarwar falkum qodan may baa runtii iyaalkii bilow waa teeganyiin haddii waalidiintii un ana markaa ay arnay markaa dhowr sani inta ka jarayna walaa unta laymi roogan ay arnay dhiirigelin samaynan insha allah haddii ilaahay raalla ka nagada hadba meeliinii hogaamiyaan ragga umaradeen eh amba macallimiinteen eh meeliyooba habeen iyo maalin un fikir wahayaan ayaalkan marxalad marxalad tilka bitilka meel alla meeli haddana marka darjadiiyo nagadaas haddii marfar badadeen culuumtii sharcigii wal ku fahmeen qur-aankii iyo xifdigii wal ku fahmeen meeli haddana ma aragna dadaalsho eh iyo nin hogaamiyaanba insha allah raalle ka wada edna waan raalle ka naganeen insha allah haddii ilaahay raalle ka nagada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa goobta laga jeediyey natiijada tartanka iyo abaalmarinta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إلهي يا مهد الله علي إني سورة قلي إني نقبنا حفلتي أن كتال قلني إلمها روضة الأطفال مؤسسة الحكمة قرآن كشنتجس كترتمان يوم ما دوين شن مادة كترتمان علي إني سورة قلي أنك مهديان ardadan marka tartamaan qaybta qur-aanka eh ilaa iyo sadde kaalamood yaan ka talagalnay inuuna gacanta ka daar saddeeda kaalamood uuna ka talagalnay mayaas la galay kaalinta kood lamayaas la galle kaalinta lamaad afar ardayaas la galle kaalintii saddeaad sadde onogaas la galle meeliunu sadde onog kii saabtamaanay may koy sagaal onoga koyti macna idilankan xagbang leey hooba kaalin lamaad hakii lafadheeda malkii kor hooba tan lamaad hakii lafadheeda malka kii kor sun xajee leey macna marka ma iska nagadeena sagaal arday insha allahu tacaala walilaha ayaa sagaalkii arday lanka giibi ardadaasee marka in weere si guud marka haddii natiijadii dulmar qaybtay qur-aanka hayti ardayga koowaad iyo ardayga lamaad boqol boqolasheenan ardayga kaalinta lamaad dadkan ku qorni afarta arday min sagaalo iyo sagaal hal rujuuc macallimiintiis ahaayeen hal rujuuca ku jareen bes kaalinta saddexaad sideed arday isla galeen min sagaalo siyeed kaalinta afaraad lama arday isla galeen min sagaalo ili kaalinta shanaad hal qofu sagaalo afaru kaalinta lixaad hal qofu sagaalo saddu kaalinta todobaad siyeetun sagaalo ee qofka siyeedad siyeetun shango qofkanka damboyna todobaatiyo saddu haddii derajada todobaatiyo saddu laka cabirada boqolkii boqolna lakasahaaye maynakinte landhiimile dadkii oo nadaamaadkaas kasaw macna boqolkiiba konton iyo wali koosee laka dhiye ardaygan koosee haddii hadda toddobaatiyo saddishani insha allahu tacaala waa qof maqbuul ee la qaadado kor marka intaas haddii meelinku guduba ardayga koowaad olan weerow waliba waa umaymana maxamed nuur maasha allah umaymana mayba kaalin ahaan liinsiyay oo ku guulaysatay saddex boqolkun shilin soomaaliya iyo dharki ciide iyo sanadkanka ciide fadi oo la hangaday cuseeb eh bacdiiska jarwaaladjeelan ku fadaan allahu akbar gabarteen lamaad waa miski maxamed cabdi oo yeena boqolkii boqoleh miskiyeena insha allahu tacaala mayba abaalmarin liinsiyay saddex boqolkun shilin soomaali iyo dharki ciide oo yee insha allahu tacaala waalidjeelan ku fadaan oo langaday kaalinta lamaad afarta arday isla galeen ardaygan koorey sucdi maxamed cali sucudi yeena mayba insha allahu tacaala abaalmarin helay yeena lama boqol kun shilin soomaaliya iyo dharki ciide iyo kiciide lahayti oo langaday waalidjee lankufadaan asma bashiir maxamed insha allahu tacaala gibirtan yeena mayba helay lama boqol kun shilin soomaaliya iyo dharki ciide oo lankufadaan waay kaalinta lama adan ka jarna ardayga saddexaad waa xamse cali xasan mayba helaysuuna lama boqolkun shilin soomaali iyo dharjay ciide leh oo insha allahu tacaala ka ciidi lahay ardayga afraad waa xamdi macalin maxamed insha allahu tacaala yeena mayba helay lama boqolkun shilin soomaali iyo dharka ciide oo insha allahu tacaala laku dhiibi marka gabagabadii waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wddiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wsaxbihi wslem yaquulu allahu subxaanahu watacaala faaclam annahu laa ilaaha ila allah wastaqfir lidenbig amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh may baan fadhiynay howlka xafladaha aala yaasir xaflad oo lanqobadaha iyo ardayda mu'asasatu alxigma gaar ahaan qaybta rawdatul atfaal jasaahumullahu khayra jazaa tartankii iyo musaabaqadii imtixaankii lukugaadii iyo tartankii lanqobadii gebagabadiis aan roogna ilaahay ana ka mahadsan nicamtaas faraha badan ilaahay subxaana watacaala na sii in yaadoo marka maylaraa iyaal da'diyo sida walaalkaba sheegay lix sana ankawiinta ama toddoba sana ilaa afar sana intaan dhahayane war la baro qur-aan la baro cilmi la baro siire la baro dhammaan culuumti sharaa islaamka shalduunayto walkumida aasaasiyaad iyo la baro waana laka tartansiiyo oo unuun ilanka qabowsata waa nicma allah subxaana wataala ninka deeqi waaye oo ilaahay subxaana wataala inankama hadnagoon umudunta nicmada ilaahay subxaana wataala hoobalankama hadyoon ilaahay dadaan ziyaadiya lain shakartum la asiidannakum majarajarna waagii hore owlaad da'dio tangaysan arag haytaan waana aqoontaas xambaarsan majarajar ilaahay barakaay macallimiintii oon ilaahay barakaay waalidiintii naftiioo doorsho i kaalantii oo la hayagna ilaahay oona miisaanjio hasanaadkan ka kaba eedeeda handhawaayana waana ka farahsagna waana meelinamuudaj haytaylaka bilaawyahayti farbarka degmada tiyoglow mu'asasatu alxigma gaar ahaan qaybta maana roobdada najaax iyo guul wiingna koley ku muuqata insha allahu tacaala ilaahayn mayba ku rajeeyana inayn dhammaystiro nicmadoon hadda haysana intaas kadib walaalayaal sidii soo ogsantiin jahliga waa cudur dilaa waay halas eh cuduradan kugu weyn sida ibnuqayim raximahullahu tacaala kitaabsha ilaarhow nuuniyada usaka sheega umay ahaan jahliga waa cudur oo dilaa waay daawadiisna may baata waa alkitaab wasunna waa laka daawiya takhtarka daawadaas dhiiba un may baray alcaalim rabbaani waay caalimka rabbaaniga oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiis dadka ka tarbiyeeyow oo may la raayi usunna maanaa qaaday diinti ka amal falow kaasaa marka macnaha takhtarka daawada gorawna ah saas dartiya marka may waa insha allahu tacaala wala jahliga oo daa'iga eh cudurka eh oo da'ga eh lakukubaha ka hor may waa alcilmu waay walbarasho waay wadaadka abisaaqi allayberi maerjari oo manduumadii yaraytay ka saabsanayd zuhdiga iyo walbarashadii barnaamijkaas ka saabsanayd walaysa lijaahilin fi nnaasi muqnin walow mulku lciraaqi lahu ta'ata ciraaq meelaanka dhaqaala badan yaa kumid ahayd caalam islaami marka may baleelanka jaahilka wal usaka turnyib mal arga maka turnu waay walba ma abba walow mulkiga ciraaq iyo marka may la raay wala ciraaq yaa lo ahanta eh haddii usan laka wareejiyona wal usa iib maabeeb aslan marka wala walaka nagadaaw laka qiimaysamaaw oo qiimo lakawaaldhadaaw ilaahay agdisna darajo lakakadeyraaw waa walbarashada walaalayaal marka yar iyo wiin walbarashadii uuna ka dadaalnaan waana xadaaradii ilbaxnimada islaamka waay ilbaxnimada islaamka manaa inshaagaada meelaka qotanto waay walbarashada yaa aasaasan ah qofka markii jahliga ku baho haddee allah subxaana wa tacaala ogaade barade rasuulshii xuquuqda kalee ogaade diintisa barade waalidiinkii manaa inshaaa xuquuqdii ogaade xuquuqul jaarka ogaade xuquuqda korshey haytay lakalahaayo waajibaadka saaran ogaade marka jazaakum allahu khayra jazaa walbarashada marka in juhdi la geliyo dadaalka hadda jaroon in lalama laabo ilaahay barakaaya hadde dadaal badan ajar mu'asasaadka shishal bedelan haddii dacwad ata haddii tarbiya wa tacliim ata khayr badan ajar alxamdulilah buraarug badan jara jazaakum allahu khayra jazaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guudahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى